asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu kolba sida inoo soo qabato aynu u soo bandhigi jirnay ama sida gacantu u soo qaado aan dadka u soo hordhigi jirnay middeennan maantana waa mid ka mida kuweenii soo jireenka ahaa idamkii iibe waxaa la yidhi laba nin oo waxaa jiray walaalo ah labada nin waxay ahaayeen laba nin oo aan dabeecad wanaagsan lahayn walaaltinimadooduna ayna ahayn mid macaan ku dhisan ee laba nin oo isu cuqdadaysan laba nin oo dagaal badan laba nin oo kala sheegta ayay ahaayeen maalinkii dambea hala yaroo dhaxaloo ka dhexeeyey ayay isku qabsadeen markaasaa mid yidhi hebelow ee halahan wada dhaxli mayne berri markii waagu beryo haddii alla idmo ama adaa labada heer iyo macana labada haweenkaa ama haweenada aan qabni iyo heeraha iyo aryaha iyo waxoo dhan iyo carruuraha adaa isku darsan amaanaa isku darsan kii kalea yidhi maxaad ka wadaa markaasuu yii berri saddex saac warankaaga iyo gaashaankaaga afayso gaashaankaagana tigtigo waa inoo saddex saac labadeenna waan diriraynaa ninkii reeyaa reerka u hadhi ninkii reeya ayaa reerka u hadhi buu yidhi ogow go-aan cad buu qaatay kaasu in la dilo ama isagu uu wax dilo oo uu wax dhaxlo ama inuu isagu heerkan dhaxlo ama in isaga la dhaxlo go-aanka ayuu qaatay isagoo habeenkii sidaa lagu kala seexday ayaa fiidkii labadiini nin ka mida waxaa u imaaday laba ninoo socota hadday labadii ninoo imaadeen waxay dhaheen hebel baluro nabada uu soo dhowey ardaagu sii fadhiisiye waxay dhaheen niyow gabadhan ina hebel hebel ehe walaalkaa dhalay ee gashaantida ayaan rabnaa u fiirsaya gabadha ina hebel hebel ee gashaantida ayaan rabnaa haye berri subaxna waan idiin soo geed fadhiisanaynaa hadda waa berri subax laba saac gabadhaan rabnaa in nala siiyo waan soo doonaynaa odayaashayadii ayaan keenaynaa adiguna dee gabadha adeerkeed baa tooninkii bixin lahaabaa tahay waa inoo berri waa inoo berri intaasay dhehen way ku ballameen hayuu yidhi way ka tageen maray ka tageen oo isla habeennimo tahay wuu soo tegey ninkii walaalkiia gurigiisii uu imaaday bannaanku istaagay wuu u yeedhay heelow buu yidhi wuu u dhawaaqay kiibaa wuxuu yidhi kaas waa kii dagaalsanaa ma ogtahay rabay in berri ay kala baxaan labadood kiibaa yidhi marka urmawaabaaskii baa berye mawaabaaskii ayaa beryey wi in xilliga isdiriir lahaayeen in la gaadhay bay la tahay mog markaasuu yidhi mawaabaaskii baa beryey maxaad xilliga iigu yeedhanaysaa siyoor ma ahee soo baxba kii waa soo baxay markuu soo baxay maxaad rabtaa isagoo warankiisiiyo gaashaankiisii watu soo baxay in laisdilaayay la tahay markaasuu ku yidhi niman waxaan isu nahay yaqaana laakiin waxa inaga dhexeeya aan ogeyn ayaa gabadha hiblaa iga soo doonee kaalay aynu ka tashanna oo berri gabadha bixinna u fiirsaya hadalka wuxuu yidhi niman waxaan isu nahay yaqaana laakiin waxa inaga dhexeeya aan aqoonin ayaa gabadha hibleen adeerka waa iga soo doonae kaalay aynu ka tashanne berri odayaal baa inoo imaanhaya waana inaan gabadha si wada jir ah u bixinnaa waana la ii soo golo fadhiistay ayuu ku yidhi kiibaa aad u naxay waxaa ka nixiyey hadalka hadalka ah waxaan isu nahay bay yaqaanaane waxa inaga dhexeeya ma yaqaanaan taasaa waxay ku noqotay boog hoog iyo ba' hadda soomaalida waxaad moodaa guud ahaan waxay isu tahay in la yaqaano kulligeed inay soomaali tahay la yaqaanee laakiin waxa ka dhexeeya uusan ajnebigu aqoonin balse soomaalidu ay tahay midda fidisa waxyaalaha ka dhexeeya sheeg sheegtana iyadu maaragtay ummadaha kaleentana goldoloolooyinkooda tusta waana sheekada ninkaas waagaas hore daboolay waana mid ka mid a saasay labadii nin ku heshiiyeen soomaalidu marka waxaan dhehi lahaa kulligiinba haddaad soomaali tihiin oo midkiinna hoogiya bee duurgalkaa iyo kiinna culimmada iyo kiinna madaxda ahba aad soomaali un tihiin ha la heshiiyo ayaan odhan lahaa mahmahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibe waxaa la yidhi daandaansigu dagaal buu dhalaa daandaansi dagaal buu dhalaa